bismillaahi raxmaani raxiim habeen wacanoo wanaagsan dhegeystayaal dilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xidhan tahay ti aan ka soo laabanina way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xidhan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xidhan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacanoo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay saddexda bisha julaay laba kun afar iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weli waxa uu ku sugan yahay magaalada wargaadhi ee gobolka ama deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna kulan muhiima la qaatay odayaasha dhaqanka iyo hormuudka bulshada xasan sheekh maxamuud ujeeddada ugu weyn uu halkaas u joogo dardargelinta uu ka wado iyo sidoo kale qorshooyinka kale oo halkaasi ka jira ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa taliyaha saldhigga booliiska degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxa uu ka hadlay howlgallada qorsheysan ee halkaasi laga wado isagoo sheegay in intii uu ka dhiman lahaa magaalada ama sariirtiisa uu ka jecel yahay inuu ku dhinto furinta hore ee dagaalka taliyaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawo barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in qorshaha xukuumadda uu yahay in boqolkiiba konton miisaaniyadda dalka ay ku timaado ama ka timaado kaluumeysiga barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhageysan doontaan haddii eebbaweyna laga helo waxaa sidoo kale barnaamijka kusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgalka dalka ka soconaya ee ka dhanka ah al-shabaab qodobadaasi waxay soo kordhaayeen barnaamijka kusoo qaadan doonaa toban iyo diyaarin waanigoo juula shaakir farsamadanu waa cabdiwaahi cabdiqaadir xasan u diyaargarow wareega wararka dalsan
warkaalkaale kaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo weysinaan infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacanoo wanaagsan aan ku bilowbo markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud weli waxa uu ku sugan yahay shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka wargaadhi waxa uuna halkaas u joogaa kurgelidda xaaladda ciidamada qalabka sida iyo furimaha dagaalka ka dhanka ah al-shabaab xasan sheekh oo halkaasi ku sugan waxa uu maanta kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo hormuudka bulshada deegaanka madaxweynaha ayaana waxa uu kala hadlay odayaasha degmada ama deegaanka warde- wargaadhi doorkooda ku aadan xoreynta deegaanada ay gobolka kaga harsan yihiin al-shabaab waxa uu sidoo kale xusay madaxweynaha sida dowladda ay u diyaarisay qalabka gaadiidka xarumaha ciidan iyo hubkii lagu dhammaystiri lahaa waxa uuna madaxweynaha kormeeray saldhigga milatari ee laga hirgeliyey deegaankaas oo uu fududeynaya ciidamada qalabka sida ee sooma ee soomaaliyeed baahiyaha farsamo ee muhiimka u ah jiidda hore ee dagaalka iyo dhammaystirka howlgalka guud ahaanba xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ujeedada ugu weyn halkaasi u jooga waxay tahay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kaas oo la filayo in dalka uu ka bilowdo guud ahaan markii loo eego markan taliyaha saldhigga booliska degmada cayleer ee gobolka galguduud oo dalsan t v si gaara ula hadlay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda degmada ceyleer ee gobolka galguduud taliyaha oo halkaasi aan ku booqanay ayaa waxa uu ka hadlay ee ama sheegay in uu ka jecel yahay inuu ku dhinto furimaha hore ee dagaalka intii uu ku geeriyoon lahaa sariirtiisa korkiisa korkeeda ama caasimadda waxa uu u waramay ama waraysigan waxaa ku jira een arrimo kala duwan oo muhiim ah howlgallada halkaasi ka jira isbeddelka amni iyo waxyaabaha kala duwan ee degmada ceeldeer ka dhacay ka dhacay waxa uu u waramay waryahayaga cabdifataax muumin ilkacs oo degmada ceeldeer dhowaan gaaray kana soo laabtay
waana in nasiib haddii aa aaba helaba inaan halka ku shahiido waxaan welwel ka qabaa inaan guushaydu ku shahiido oo aan ku dhintaba geeridu maaha inaad furinta joogto inaad sirtaad joogto maahane ee, meel kasta ku imaanaysaa maskiinna waa ahay laakiin maskiin rabbiyaan ahay Ee, maahi ee, maskiin ee, kay mudin runtii waxaa u imid bulsho u baahan ee, ee, firfir- ee, nidaamka dawliga dad u diyaarsan ee, ee, inay la jaan qaadaan inay la jaan qaadaan ee, nidaamka ee, dawliga runtii aan dhihi karo waa magaalo xadaariya dadkeedu markii bulshada la yidhaahdo markii laga reeb in ay la degeen nimanka khawaarijta dadkeedu waxaa ka muuqdo ifaalo dowlad jecel ifaalo runtii soolweyn diiran weliba soolweyn keliya maahine waxaa bulshadu inta badan ee, ka helnay ee, jacayl dowladnimo inay la hadla qaadaan nidaamkan dawliga iyo qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin ee, nidaamkan dawliga inuu dhaqaaqo ee, runtii taasna waxay ii noqotay shidaal kalaba oo aan isla yaala lehe haddii mar dadku jecel ay joogaan bulshadana u baahi qabaan nidaamka dawliga iyo weliba kan booliiska ee, waxaan isla- waxaan u arkay ama ay ii noqotay ee, runtii dhiirigelin saas si lamid waxaan leeyahay ee, dadka u dha- ku dhashay degmadan ama u dhashay ee hadda aan joogin degmadan ama d- qurba joogta runtii ee, ma ahin sidaa shashada ka arkaysiin ee, celeere waa si ka duwan kaalaya waa nabad waxa ay dadku sheegayaan iska dhaafa runtii meeshaanna buuq cusub baa yaallo taariikh baa qormayso noqda kuwa meelaha fiican lagu qori lahay maasaliid Ee, aad maasanta aad aa mahadsan tahay ee, kacsow horta booliisku waa saaxiibka bulshada Ee, sidoo kale ee, waa u- booliisku waa hay-adda keliya ee u carbisan ee, inay la falgasho la macaamisho la dhaqanto bulshada Ee, waxaa jirta xirfad booliisku u gaara maadaama booliisku saaxiibka bulshada waa leeyahay waxaa u gaara habdhaqanka bu- bulshada loola dhaqmaayo runtii ciidamada walaalina xooga dalka soomaaliyeed ee, aad ugu mahadsanyihin horta shaqooyin fara fi- fara badan ee halka ka hayaan Ee, halka iyagu burburinta iyo baabi'inta iyo loogu talagalay saas si lamid annaga waxaan loogu talagalay inaan bulshadu nabadeenno waxaana jiro waajibaadka ciidanka buurta soomaaliyeed qodobka sagaalaad ee sharciga dhismaha ciidanka buurta soomaaliyeed badbaadinta nafta iyo maalka muwaadinka waa qodobka koowaad taasoo caddaynayso bulshadu waxaan u nahay inaan badbaadino naftooda iyo maalkooda saas isi lamida bulshadu qorshaha noogu aadan waxay tahay tillaabooyin korkaad oo maalmahanba noo socday wacyigelin bulshada qaybo ku- kala duwan inaan la kulanno la fadhiisanno odayaasha haweenka dhallinyarada ba- bahda waxbarashada ganacsatada culamaa udiinka in badanoo ka mid a fadhiyaal gaagaara waa la yeelanay kuwan hadda weli waa noo sii- waa- waa- waa- waa la sii yeelanaynaa halkaas iyo ka- ay- ay- aan ka wadnaa inaan maxay yihiin booliiska soomaaliyeed booliiska eh, saldhigga ceeleer halkaasaan kala wadaagnaa wax badan oo noo qabsoomeen wax kaloo fiicanna ficil ahaanna insha allahu taala waa- waa qayb qaatana teeda kale eh, waa saaxiib bulshada marka kuleeyahay waxaa waye booliisku waxay qayb qaataan masiibooyinka dabiiciga ilaahay ma keeno eh, iyo gurmadeeda keliya ma ahayn booliisku eh, eh, saldhiggaas keliya wax lagu xiraayo keliya ma ahayn idaacadu kala qaadaye waxay yihiin eh, booliis marka leeyahay tan koowaad waa peaceful macnaheedu nabad ayaa taallo meesha booliisku joogo taasaan bulshadu aan la wadaagnay adhaan inaan askari keenaho booliis oo socdo magaaladu libisan lagu arko macnaheedu waxaa waaye international eh, adduunka waxaa loo arkaa in meel nabadu taalo runtii qorshayaal sargaal walba oo meel loo magacaabo ama ne- waxaa waaye eh, qorshayaal u degsan ba jira Eh, intii aan rabo inaan la wadaago bulshada waxay tahay ya waxa koowaad ee aan u soconno waxay tahay eh, in dadka reer ceeldheer ay helaan meel ay u kala dacwoodaan waxaa raba in halka u marsiiyo maanta waxaad haysataan eh, haddii qof wax iskiin gaaraan fadlan adigoo tilaabo kala qaadin imaw saldhigga haddii eh, iska dhaaf dacwada keliya xitaa bu- eh, waxaa rabaa inta martiyo haddii aad baadi heshaan oo aad jidka ka heshaan haddii shalay meel kala gey jirteen maanta waxaa jiro eh, buugga hantida luntay buug la yidhahdo oo bu- oo saldhigga booliiska yaallo macnaheedu marka kule booliisku wuxuu u qabanayo keliya ma ahayn eh, dacwadaha waxaa ka mid ah ya taasoo kale qorshaha noogu muhiimsan aan raba bu- eh, runtii eh, ujeedooyinka fofog aan leena waxaa ka mid ah sa- saldhigga booliiska ceeleer oo runtii waxa lagu qiima booliisku ma ahayn intuu xirxiro ee anigu waxaan rabnaa in magaaladaanu dembiba ka dhicin qorshean ugu dambeeya waxay tahay inuu dembiba ka dhicin magaaladan taas waa halbeega aan anagu shaqadeenna aan ku xoojinayno ee maa inaan soo xirxirno dadku in la soo xir waxaa ka wanaagsan in laga wacyigeliyo looga hortago dembina uusan ka dhicin taas waa hadafkii ugu dambeeyo aan rabnaa gaarno insha allah tacaala Eh, aad ugu maasanta ilka case eh, runtii waa sax Eh, dadka degmadani ku dhaqan waa dad ilbaxa cadaariya eh, ganacsata leh eh, nooc walba ku jira fariinta halkan u marsiinaayo eh, anuu fahaysana fursad waxay tahay waa sax keliya eh, nidaamka dawliga waa la dhaqaajin karaa waxaan ku kalsoonahay eh, reer celeer guud ahaan eh, runtii aanu aaminsan in qurba joog iyo dadka dalka jooga waxay sida iskugu jiraan waxaa jiro wadahadal wadahadal eh, ayaga aan hadda iyo xidhiiro noo socdo dad waxgala eh, waxaan rajeynaa in insha allahu tacaala markii ugu dambeyso ay ka soo baxaan wax miro dhala taasoo keeni karto dhismaha saldhiggaa kuu soo haray dhismaha saldhiggu waa muqadas waa muqadas Eh, in la dhisaa wasiirkan hore ugu hadlay Eh, annagu ka buliis ahaanna eh, may- eh, taliya galguduud iyo taliya qaybta galmudug runtii iyagana waa la socodsiinay dukumentiyana u qornay kuwo kalena oo ku tiriynaa waxaana rajaynaa insha allahu tacaala si urasyaa badan eh, in saldhiggaasi amburiisi usoo dhammaadaan aada aada u mahadsan tahay Eh, waxaan rabaa inaan eh, halkaa fursad ugu faa'iidaysto Eh, ajal ayaa jirto waa la dhimanayaa dhimashadan waa xaq geerin waa xaq kullu nafsi daa'iqatlmowt cid ballan qaadi karta ma jirto halkaa ku dhimanayo alla subxana watacaala baa og waana ii nasiib waana ii nasiib haddii aa aaba helabo inaan halkaa ku shahiido waxaan ulul ka qabaa inaan guushiidu ku shahiido oo waa ku dhintaba marka waxaa kaloo leh oo rabaa in halka u faa'idaysto waxaa jiro nin dhallinyaraha oo aniga aan ilaa jaamacadda ka soo dhameeyey ila dhashay hooyaday dhashay runtii markuu jaamacadda dhameeyey alayl inuu shaqa taga la rabay had- ee, qaraxii shingaani shanta caanug ee jaamacadda dhamaysa ka mid ahaa ee halkaasi ee, nin jaakad ku qarxiyey marka geeridu maaha inaad furada joogto inaad sirtaa joogto maahane ee, meel kasta ku imaanaysaa maskiinna waa ahay laakiin maskiin rabbiyaan ahay Ee, maahi ee, maskiin ee, runtii bulshada ceel ku sugan waxaan leeyahay waana soo dhaweysin waana kaga mahad celinaya soo dhaweyntiina diyaraa waxaan rabnaa ilaa ii laga gaaro hadafka ah in ceeldheer ay noqoto mid hesha degma hesha waxay mudan tahay waxay mudan tahay marka waxaa ula jeedaa haddii la helo buliis shaqeeya saldhig shaqeeya maamulkii dhaqaaqa cadaaladdii socoto waxaan is leeyahay wax allaal wixii ka dhinaa karo ma jiraan dadka ka maqan marka inta joogto waxaan rabnaa inay nagu saaciidiyaan inaan eh, nala shaqeeyaan inaan saaxiib bulshadaan nahay eh, si gaara haddii kulle anigoo weliba socodkan ku badi doono eh, xafiiskiinu iska furan yahay oo ciddii tala gaar ihaysan ay imaan karto qaarkoodna is arkeenu wuxuu ku fiican taha waxaan leeyahay ninkuu garab istaaga nala shaqeeya idinka waxid ku nahay idinka ayaan wax idin nahay dadka ka maqan ee raaci len halkan kuwa xamar joogo waxaa leenahay waa eh, waxa laydin sheegaayo eh, ma jiraan kulley inkastoo dad xamar joogo ee u badneed dadka inta badan ayba soo laabteen sida adigu indhaha u qabanayaan Eh, kuwa di- qurba joogto maxaa leeyahay magaaladan ee toddobaatan sano jirsatay iyo muuqaalka isma laha oo garowshiyaa ka bixinaynaa shan iyo toban saacadii waa haysta inay u diyaar garoobaan inay maalgashtaan dhistaan kala horumariyaan degmadan ay iyagu u dhasheen kuna dhasheen leeda kama laha waa dhulkiinnii maalgashada qurux badiya dhistaan leh waan mahadsantahay
Thank you.
barnaamijka wareega wararka ayaa dhegeysaneysaan markan madaxweyne ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo maanta ka hadlayay kulan muhiim ah oo ka qabsamay muqdisho loogana hadlayay toddobaadka kalluumeysiga ayaa waxa uu sheegay in konton boqolkiiba ee dakhliga dowladda uu ka imaado dhanka kalluumeysiga xamse bare halkaasi wuxuu ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacay- dhinacyo badan taabaneysa hadaladiisa waxaa kamid ahaa mid ahaynba inay ka faa'iidaystaan kalluunka soomaaliya maantana waa arrin aan u arkay inay muhiim tahay oo la xiriirta dhinaca wacyigelinta ee dadka soomaaliyeed loogu sheegayo ahmiyadda ay leedahay in la maalgashado oo laga shaqaysto kalluunka soomaaliya iyada oo si ballaaran dalka oo dhan ee, uga socdo ee, programkani waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda iyo cid kasta oo kala shaqaysay hadday yihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo ganacsatada ee, dhammaan dadka ee, fildiga waxbarashada ku jira ee, kulligoodba iskaashatooyinka dadka hawshaas kala shaqeeya wasaaradda ay hormuudka ugu tahay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hawl fiican oo qabateen dadka soomaaliyeed kalluumaysiga ama kalluunka inuu muhiim yahay ee, dowladdii soomaaliya ee militariga ahayd way ku dadaashay in dadka la baro in kalluunku muhiim yahay inay cunaan inay eh, ahmiyad siiyaan oo meesha ay birta ay xoolaha kale in la dhuun dhabown ay barteen ay kula sii hordayaan tan iskaba taale agtooda inay soo qabsadaan dadaal badan baa loo galay laakiin taariikhiyan dadka soomaaliyeed eh, in badan oo ka mid ahi eh, kumaysan baraarugin kumana baraarugsana weli ahmiyadda ay leedahay baddu iyo ahmiyadda ay leedahay ay leeyihiin khayraadka ku jira oo ugu horeeya kalluumaysiga soomaaliya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu deeqay oo ku manaystay badda ugu dheerarka badan africa oo eh, bad aada u dheer ah oo hadda la sheegayay inta kilomitr ee ay ka kooban tahay eh, aada u wada naqaano in badan lasoo celceliyey baddaas hadday tahay badda cas iyo hadday tahay badweynta india labaduba top tenka adduunka ayay ku jiraan marka la fiiriyo ee meelaha ugu badan kalluumaysiga adduunka ee khayraadka uu ku jira kalluunka marka habad sii kala badnaadaan labadood wey marka laga reebo mar maranbiyeedadeenna oo badeenna muhiimadda ay leedahay caalamka u leedahay isu socodkiisa iyo ganacsiga adduunka marka laga reebo oo iyaduna meelaha dee adduunka ugu muhiimsana waxaa dhex eegaaga khayraad aada iyo aada u badan oo aan kalluun keliya ahayn laakiin qeybihii kale oo dhan ay ku jiraan oo dhaqaalaha buluga hadda loo bixiyeyba ad ogtihiin iyadoo muhiimaddaas laga fiirinayo wasaaradda magaceedii waxaa lagu daray iyo dhaqaalaha buluuga haddii aynu ku guuleysanay in daynta laynaga cafiyey haddii aan nidhi amnigii waxbaa ka qabanay oo sidii waa ka fiicannahay haddii aan ku biirnay bulshada ama suuqa weyn ee east africa haddii aan ku biirnay community waxa aan beycgeeno meel kastoon tagno in adduunka u sheegno marka waxaa weeye soomaaliya in la yimaado investment lagu sameeyo meesha ugu horeysa ee nala weydiiyo ee dadku ay xiiseynayaan waxa weeye waa kalluumaysiga ha noolaato Wasaqta.
Waxaana doorkaas iska
mahadsan tahay wasiir axmed marka ammaan fiican baa la siiyey waxaan rajeynaya in wax fiican ka marka haddii aynu adduunyadii marka runtii waxay soo eegeysaa oo la fiirinayaa soomaaliya sidii investment loogu samayn lahaa qaybaheeda kala duwan laakiin waxaa aada loo xajisaynayaa fishriga sababtana waxaa keenaya waxaa weeye kow in adduunka oo dhani wada ogyahay soomaaliya baddeedu intay leeg tahay iyo waxa ku jira oo marka koowaad in si fiican looga warqabo iyo number two oo loo arkay in xagga security-ga ee ay baddu ay more safe tahay oo ay kaga duwan tahay beriga ay kaga fiican tahay marka cid waliba waxa waaye shahiyadeedii bay kusoo jeedisay waxaana la doonayaa in la imaado waddankaana waa loo soo socdaa baddana waxa waaye in laga faa'iideysto ayaa ayay adduunyadu usoo socotaa laakiin mar walba waxaan dareemayaa in dee ay caqabada jiraan intaana caqabadahaas laakiin u gudbin iyo sidaan u aragna inay ay dowladdu qorshayso in looga baxo waxaa aada og tihiin adduunka waxaa ka jira culays weyn oo iyo cabsi dhinaca quudka ama waxa la quuto ku saabsan oo food security loo yaqaan dhibaatadaas weynaa waayahan dambe oo dhan iyo cabsidaasa adduunka ka jirta waa waa la socotaan waxaana uun soo saartay meel ukraine la yihahdo dagaal ka bilowday kadibna waxaaba la ogaadayba meeshaas ahmiyadda ay leedahay iyo maxaan ku dhahaa dagaalkaasi dhibaatadu keenay waxaa timid in adduunyadii ay isxirxirto in la yidhaahdo anigu cuntadan soo saaray dhoofin maayo meel kale geyn maayo aniga inan dhaafayn cabsi waxaa soo gashay dadka oo dunidao dhan ah in ay adduunka u ka dhacdaan qalalaaso iyo qulqulatooyin la xiriira dhinaca cuntada markii taasi ay jirto dhinaca kalena waxaa iska soo baxay iyadana mushkilad weyn oo la yidhaahdo climate change oo cimiladii oo isbedeshay oo deedna adduunka wax soo saarkiisii dhibaato weyn u geysatay gaar ahaan geeska africa oy soomaaliya ugu horeyso oo mar aynu daadad aynaan aqoon oo ah dhibaato aan dhex jijiifno oo dalagii oo dhan eber ay ka dhigto oy biriijyadii burburiso oo dadkii qaxiso ay qaxyaan dadku qaxaan meeshii oy cudurro ka dhashaan oy baahi iyo majaaco iyo gaaja ay timaado iyo mar ay abaaro ayagana dad iyo dunyaba lagu hoobto ay ka daba yimaadaan oo aan u dhaxayno un dhowr bilood oo aan la rafanayno daadad iyo consequencigii daadadkaasi ka dhashay iyo dhowr bilood oo kaleo abaara ah iyagana oo dhibaatadaas taas waxaa waa wa waa cimiladii taas waxay marka hoos u dhigtay iyadana dhibaato weyn u keentay oo jug weyn gaarsiisay iyo dhaawac wixii hantidii faraha badnayd ee kale ee ku faani jirnay ee aan lahayn oo ah xoolihii xoolihii oo dhibaato millions ay dhimanayaan waxaa kaloo dhibaato weyn ay u geysay dalagii iyo beerihii ayaa iyadana dhibaato weyn u geystay oo ayagana dee boqolaal hictaar ayaa waxaa weeye hal mar go-aya wixii soo baxayana hoos buu u dhacay haddii marka ay trendgaas waxaa ku socda iyo culayskaas ay keentay in sii ziyaadaan cabsidii laga qabay dhinaca food security-ga oo dadkeenu waxay ku tirsanaayeen ahaayeen waxaa lagama maarmaana waddankeenu inuu hadda uu isu bedelo marka maritime maritime state badda inaan hadda aan gurca saarno oo aan xagga badda usifirsano waan ku qasbana strategically inaan halkaas u fakirnaan u baahanna waa inaan magaalooyin waaweyn xeebaha laga sameeyaa waa in aynu ku fakernaa in laami dheer oo isku xidha geeska gees soomaaliya oon beriga marina badda mara korkiisa badda korkeeda maraya xeebta inaan inaan inaan samayno waay waa inaan ku fakarno inaynu infrastructure-ka dhinaca deg- dekedaha iyo laamiyada ka imanayaa iyo corridorska wadamada kala gelayaa inaan badino oo aan maxaan ku dhahaa mustaqbalka aan noqono wadan aynan resiliency usoo dhaco oo ayna abaartu inoo karin oo ayna daadku inoo karin oo ayna mushkilad u dhicin oo ayna dadkeenu u baahan waa inaan hantidan kale ilaahayna siiye ee iska taalla meesha ee ayadu aan cimiladuna waxba yeelayn oo waxba ilaahay meeshaas uu uu wax walba u dhameeyey inaan usoo jeesano markaan oon focuska saarno waay marka waxaynu haysanaa alternatives fara badan ayada oo ay eh, dadaalka adduunka loogu jiro cimiladan sidii resilience loola samayn lahaa xoolaha sidaynu noloshii u bedeli lahayn yani qaabkii hore ee traditionally aan u noolaan jirnay ee ahayd dee inaan eh, xoolaha iska wadano oo ay eh, aynu iska daba guurno oo ayna waxba inoo tarin weyn Eh, ceel biyo mar ay ka cabaan inaynan damis lahayn inaynan eh, beeraha meel inta loo gooyo xoolaha rarraritaanka iyo guuritaanka iyo wareerinta la wareerinaya inta ka dayno ay meel degaan oo meel la dejiyo meesha lagu calfiyo lagu nooleeyo kadibna ay wax soo saaraan meesha wax ka soo saaraan nolosha noocaas inaynu isu bedelno ayaan u baahannahay oon ka gudubno noloshii hore ee geelu iska soconaya ee geel koona ka koona soomaaliya uu daba guuraayo meesha raba u guuraayo taas inaan ka gudubno aan u baahannahay marka dhinacaasna inaynu kabasho kasoo sameyno oo aynu isbedel kasoo sameyno dhinaca kalena strategically inaynu fakerno inaynu baddaan sidan kuma dul fadhin karnee bal inaynu annagiyo baddaynu isbarabno inay lagaa maarmaan tahay nafsiga marka axmed xasan wasiirku waa geeley wuxuu u baahan yahay qudhiisu badda inay isbartaa ola sheegay gabadhaydu waan waa yar fiirfiiriya oo waxaan ku yidhi waa markaan kalluunka soo maraynay axmedo waa kalluunka waa kana waa la dhoofiya waxaan ku yidhi baalkan magacyadiisa iyo kala sheesheeg fashil weyn baa ka soo gaaray laakiin da- dadkii eh, eh, maxaan ku dhahaa eh, meesha joogay oo ganacsatada ayaa u heelisay oo eh, maxaan ku dhahaa sheeg sheegay marka eh, waxaynu u baahannahay kulligeen inaynu kalluunka baranno magacyadiisa cuntadiisa wuxuu taro wuxuu qiimaa waxaas marka eh, inaynu halkaas u jihaysano ayaynu u baahannahay waxa kale ee balbadda ku jira ee waaweyn ayadana waa usoo soconnaa oo waaba bilaabaynaa insha allah haddii la ihahdo laakiin bal horta kii iska taagtaagnaa ee bannaanka joogay aan usoo jeesano waxay la tahay marka marka laga fiiriyo eh, dhinacaas eh, adduunka cimilada isbedeshay iyo duruufaha ku dhacay xoolaheennii iyo beeraheennii marka laga fiiriyo strategic say u tahay baddu inagu markaasaan sheegay waddan waxaan nahay usii guuri doona haddii la ihahdo dhinaca badda mustaqbalkana waxaan fili doonaa soomaaliya inay eh, meesha ugu weyn ee wax soo saarkooda wax soo saarka aan markii hore aan dhihi jirnay xoolaha beeraha kadibna meelaha dambe ma hadda waxaan rajeynaya inaynu kalluumaysi horta inay inaynu soo horumarin doono haddii la ihahdo Eh, dhinaca kale xoolaha dadaal badan runtii wasaaradda iyo dowladdu dadaal badan ayay hawshaas ka gashay Eh, waxaa waaye eh, suuqad fara badan wasiirkaa sheegay hadda kuma celinayo En, eh, adduunkii oo dhan na waa usoo socdaa Eh, japan baa ogahay dadka aada u xiiseynaya china xiiseynaysa turkiga waa ogtihiin heshiis baa lala gallay oo insha allah waqti dhow i hope in eh, maxaan ku dhahaa caqabadahan jira waqti dhow insha allah wax laga xalin doono ay ka mid tahay in la s- la helo dekedo gaar u ah kalluumaysiga marka eh, innaga ganacsateena soomaaliya way mahadsan yihiin dadaal badan bay ayay wadaan wadamo badan oo waxaa jira eh, kenya oo kale waad ogtihiinoo waa dhaweyd eh, heshiisyo badan baan soo galnay waxaan focus ka saarnay xoog saarnay runtii in eh, aan ay qaataan eh, maxaan ku dhahaa kalluunkeena inay qaataan Eh, standardka hadda uu goo dhaweyd agaasimaha guud ka hadlaayay haddii aynu gaarsiino waxay diyaar u yihiin inay wax badan ay qaataan oy diyaarna u yihiin Eh, annaguna waxaan nidhi maaragtay warday idinku waxaadna siisaanba wax oo aan noo fiicnayn laakiin annagu wixii idiin fiicna eh, ayaan rabnaa inaad naga qaadataan marka aad bay u garaysan yihiin waana rabaa marka inagu dhinaceena inaan ka diyaar garowno unbaa loo baahan yahay dhinaca xoolaha dadaal badan baa la wadaa Eh, maantadan aan hadlayno eh, runtii iyo waayahan hadda ugu dambeeyaba bilihii ugu dambeeyay waxaa socday tallaal guud oo xoolaha soomaaliya oo dhan ay wasaaradda xanaanada xooluhu meel kastoo joogaan la tallaalayay oo caafimaadkooda la hubinayay iyo faydhoor loo sameynay oo la ilaalinayay marka xooluhuna waa muhiim ayadana Eh, waxaan rajeynayaa insha allah de waa meesha keliya oo hadda si weyn aan uga dhoofino dhoofka lacag adag inooga soo gasho ood ogtihiin Eh, marka inaan saan ayagana u ilaalin lahayn caafimaadkooda laakiin waxaa dhib inaga haystaa asluubkii hore een ula noolayn xoolaha een u dhaqan jirnay ayaa weli jira marka waxaynu u baahan nahay inaynu geedi dheer gallo oo aan kaga leexanayno ka guurayno meeshaas oo aan u guurayno in aynu si kale xoolihii oo aan dhib gaadhsiinin oo ayagana loo ilaaliyo annagana mo noo faa'iido badan inaan inaan inaan ka shaqeyna haddii la yidhahdo Eh, in eh, biyihii xoolaha oo maxaanku dhahaa qaabkii hore dee meel ha ka soo aroran meel ha ka soo cabaan in meel lagu nageeyo meeshoodaas ay ka cunaan ay ka cabaan Eh, waxay la tahay taasna waa waa shaqooyinka aan runtii istraatiijiga ah ee aan ku fakerayno oo aan rajeynaya inaan transform garayno nolosheenii hore oo aan dhinac kale aan aan aan ugu ayaan rajeynaya haddii laa yidhahdo markaynu marka baddeenna ee ganacsatadeena iyo inagu markaan saa isugu aadno adduunyaduna ay inoo timaado infrastructureka hadda aan sheegay oo runtii aan rajeynayo wakti dhow haddii la ihaahdo in wax weyn iska bedeli doono waxa aada ogtihiin in aan ku fakerayno ama laga samayn karaba runtii annaga rajo weyn aan ugu jirto in ay budgetka qeyb weyn oo mugle in ay ka qaadan karaan barnaamijkan kaluumaysigu inuu ka qaadan karo budgetka dowladda hadda waxaa naga soo gala wuu kooban yahay laakiin dee wax soo saarkaasaa u kooban laakiin haddaan wax soo saarkeena ballaarino rajada aan qabno dadka heshiiska aan la galay dowladaha aan la tashanay intuba waxay noo sheegayaan wax oo annaga weli aan aanaan aada ugu fikerinba in ay inaan ka heli karno inaan ka helaynaba ayagoo ay yaqiinsan yihin in laga helaayo weliba laga soo saarayo badda soomaaliya marka budgetkeenna maxaan ku dhahaa intiisa badan ka badan fifty percent inaan haddii la yidhaha badda noqdaan ay badda ka timaado ayaan rajeynaynaa gaar ahaan kaluumaysi caqabadaha jira waa la sheegay meel laba caqabadood ayaa ugu muhiimsan oo dadka soomaaliyeed ka shaqaysta fildiga ay hadda sheegayeen banaankan waan kusoo arkay halkana waa wa waa ku daawanay filimkii oo ay sheegeen oo ay tahay in wax laga qabto mid waa common dhaqaalaha dalka oo dhan baa u xaniman investorska oo dhan ayaa su-aashaas na weydiinaya amniga marka laga reebo midda ku xigta waaye oo la isweydiiyo waa waa dhinaca energy-ga energy-ga dhibaato weyn baa ka taagan waddankan aada buu qaali u yahay hoteelkan hadda dadka rani garayaay waxaa laga yaabaa waxay ka helaan aada u kooban yahay koronto darteed koronto darteed meel kastana waa sidaas yani energy-ga haddii aan sidan hadda uu yahay inaan ka bedelin dabcan waddankan investment laguma samayn karo mid kuma samayn karta ma laha investmentga waxaa kow ah in dee energy-ga uu macquul yahay oo uu powerful leeyahay dee oo energy oo maxaan ku dhahaa power leh inuu yahay number two inuu yahay energy sicirkiisu uu macquul yahay marka waa ognahay arrintaas si xoog laan uga shaqeynaynaa annaga iyo partner iyo partnerskenuba runtii waxay nagala shaqeynayaan in energygaas wax laga qabto ta ugu horeysa de waxaad ogtihiin haddaba inay contractyadii bixintoodii la bilaabay oo aan rabno inaan ka bilownay meelaha ugu daran ee serviceska ah oo iskuullada iyo isbitaalada dalka ah kadibna waxaan rajeyneynaa inaan sii xoojino oo aan ay noqoto dhinacii guud waddanka guud iyo ganacsigii siay u fududaato oo energy anaga renewable energy-ga ayaan haysanaa waxaan u baahannahay investmentka inaan ku sameyno marka taasna dowladda meelaha ay ufokus garaynayso oo indhaha ku hayso weeye in wax laga qabtaan aan rajeynaynaa dekedahana waan sheegay oo wakti dhow inay ay ay maxaan ku dhahaa annagoo kaashanaynaa saaxiibadeenna kale oo aan maaragtay heshiisyada la galnay in dekedahaas la helo waa waa waa qasab waana la heli doonaa wakti dhow haddii la yidhahdo qorshahay marka labadaas arrimood ayaa ugu daran waa kaba koodhe Loo sirrime. intaas waxaan rabaa eh, innaga baddeenna marka eh, culays badan baa soo maray oo ah qashin lagu tuuro eh, eh, kalluun sharci darra ah piracy iyo budhcadbadeed eh, ka dilaacda eh, inta intaasoo dhaniba waa culaysyo waaweyn oo waddankeenna soo maray oo baddeenna soo maray laakiin qaybo badanna waxbaa laga qabtay waxa kusii harsanna waxaan rajeynayaa insha allah in xal dega waana la monitorgareeyaa aniga maalin walba dowlad waxay haystaa wasaaraddu eh, daily report oo ay arki karaan yaa ku jira yaa laga saaraa dowlado waaweyn baan geynay maxaan ku dhahaa dacweynay oo deedna eh, runtii ka cararay meeshii Eh, kuwo kalena waa lagu daba jiraa Eh, cid laga yeelaayo inay kalluun sharci darraa dalkan ka samaysatana ma jirto dowladda soomaaliya Eh, maxaan ku dhahaa wa- qolalka ciidamada u joogaan dabcan heshiis bay ku joogaan Eh, waanan eh, review garaynaynaa wakti qaarkood waa ka dhammaaday review baa hadda lagu sameynayaa En habkay ku joogayaan iyo hadday joogayaan iyo haddayna joogeynin Eh, waxa waaye waxay noqon doontaa wax gacanta dowladda soomaaliyeed ku jira laakiin waxay iyagu iska joogaan ma ma noqonayso heshiis unbay unbaa lagu joogi doonaa ciddii joogaysa weliba eh, la xiriira eh, inay dee eh, la seefgareeyo ganacsiga soomaaliyeed iyo kalluumaysatadeenna iyo maxaan ku dhahaa en, eh, ilaalinta badqabka baddeenna iyo eh, maxaan ku dhahaa caafimaadka iyo nabadgelyada intaba Een, sababahay ku yimaadeenna duruufo adag bay ahaayeen oo xilli mucayana ay yimaadeen si loo soo nabadgeliyo doomaha iyo maraakiibta wada gargaarka bani aadamka ay ay maxaan ku dhahaa dadkii u baahnaa ugu keenaan duruufahaasay ku yimaadeen Eh, wixii ka dambeeya haddana waxaan annagu rajeyneynaa haddii la idhaahdo berriga markii lagala diriray eh, maxaan ku dhahaa tuugada iyo burcadka eh, badda dee kama dhashaan berrigay ka yimaadaan marka berriga mar haddaan amnigeeda sugno badda waxaa waaye eh, dadka joogaayay eh, way sahlan tahay in amnigooda la sugo marka taasna eh, waxaan rajeynayaa inay ay ay ay iska fududaatay oo ayadana eh, xalkeedu uu dhow yahay haddii la idhaahdo wixii ka dhidhiman meelahaas maadaama aan meeshaas istraatiijiga ku naalo marka la fiiriyo mara biyoodkeena maadaama ay barwaaqadaasi dhex egaagto maadaama aynaan ka faa'iidaysanin oo aynaan la arko inay waxaan ay dee untapped resource yihiin oo meel iska iska iska jiifta iska hoganaysa ay yihiin Eh, haddee waxaa laga yaabaa in sidaas hadda ay maam maryam sheegtay in eh, ay jiraan eh, dadad badan oo soo hanqaltaagay ama soo reemaya oo meesha usoo socda amaba sheegtay marka eh, dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa eh, dalkooda eh, inay ilaashadaan hantidoodana inay ilaashadaan kaftan ma gasho mana galo Eh, kaftan ma galo dhul kaftan ma galo ma galo isku rixrix ma galo qabyaalad ma galo waxa weeye waa dhul markay timaado waa geeri iyo nolol marka waad ogtihiin waayahan dambe Eh, baddeeni waa waa laynagu haystaa baddeeni waa laynagu haystaa Eh, xaq baanu leenahay baa la leeyahay Eh, haddee waxyaaba aan dhici jirinna waa dhaceen oo dadkeeni soomaaliyeed iyo madaxdeeni soomaaliyeed qaar ka mid a ayay ka soo tooday waxyaabo aan dadka soomaaliyeed filayn inay qof madaxa ama dad madaxa oo soomaaliyeed ay ka soo toogayso marka heerkaas waxaa ina gaadhsiiyey innaga haddaan soomaali nahay Eh, dee un, eh, waayahan dambaba muddooyin sab- dhowr iyo soddon sano hoos baan u soconay inta ay awoodeennu hoos u socotay ay guryaheennu burburayeen ay laamiyadeennu burburayeen ayuu in la eg ayuu caqligeenuna burburay qabkeennii iyo hankeenniina burburayay akhlaaqdeenniina xataa ay burburaysay marka qolof qurux badan oo labisan waan iska nahay laakiin runtii marka la eego eh, maxaan ku dhahaa macaanida dadka soomaaliyeed ay lahaayeen ayagoon sidan u qurqurux badnayn ayagoon guryo dhaadheer deganayn ayagoon baabuur wadanin qofka soomaaliga ee macaaniduu lahaa iyo naqwanimadii ku jirtay iyo qabkii ku jiray iyo hankii ku jiray ayaa inaga maran marka eh, hadda ka hor baan hargeysa diyaarad ka soo raacay marka subax marka waxaa kursiga ila soo fadhiistay wiil yar aan ku qiyaasayo inuu yahay adi shan iyo toban lix iyo toban sana jir meelahaas marka markaan dhexda soo maraynay qureec baa la keenay qureecda marka waxaa la keenay maraq iyo iyo roodi baa la keenay marka wuu wiilkii maraqii meeshuu iska dhigay rootigii u cunayaa anu marka waxaan ahay waa soo quraac marka wiilka rootigii buu cunayaa waxaan weydiiyey maxaa rootiga u cunaysaa keligiis ma maraqa ma isticmaasha wuxuu yidhi ma xalaal baa marka waxaan maxaa uqiyaa maxaa maxay kula tahay mahubi wax duufaan iyo waa la sheeg sheegaa marka mahubi waxaan hadduu marka waxaan ku yidhi waa waa hilib waa waa maraq cari weeyaan waa kuwan somaalidu waa muslimiin waa soomaaliba daal aan saarnay marka diyaaradda soomaali baa iskale iska soomaali inagoo ariga ariga caadiga hawa mugta markaas horta soo qaaday oo uu uu cunay waxaan ku yidhi deegaankeed ka teg gaalkac ayaan ka imid buyi waxaan idhi aad baan u ammaanay waxaan dhahay liyahow waxa weeye haddaad meelaha qaarkood ka iman lahayd waa iska cuni lahayd laakiin waxaan wiilkaa yarkaa runtii aad baan u jeclaystay qiyam buu leeyahay qiyam buu leeyahay waxa waaye wuu yar yahay qiyam buu leeyahay wuu qiyamkiisaasu ilaashanayaa ma ogola wuxuusan hubin inuu xaaraan yahay ama xalaal yahay inuu iska inuu iska cuno ma marka ninkaasi wiilkaasi wuxuu u muuqday wiil yaroo iska reer miya runtii miyinimadaas ka muuqatay ayuu ayaa keentay inuu lahaado qabkaas iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay macaanidaas inuu lahaado laakiin hadduu xamar ku dharan lahaa horuu ka bilaabi lahaa marka dadka dadka soomaali marka haddaad aragto haddaad aragtaan inay inaga soo baxayaan qaarkeen ama ama kulligeenba hadday inaga soo baxayaan ficilo aan aan awowyadaad aysan aqbali karin aabayaasha aqbali karin dadkii hore aysan aqbali karin marnaba ayna suurto gelayn hadday inaga soo baxaan burburkii baana gaadhsiiyey ma aha waan burburnay waan maaragtay marka waa waxaa laga yaabaa xilligaas lixdameeyadii iyo wixii kasii horreeyey dadka soomaaliyeed dharkan qurqurux badanna mayna xiran jirin baabuurtaanna maysan wada jirin ma aysan qurqurux badnaan jirin sidan dad waxay iska hayn dhuudhuuban aan dhar fiifiican wadanin iska reerbaadiyayaal ubad badan meelahooda jooga laakiin markay timaado micnaha iyo contentiga qofka ku jira micnaha markay timaado innagaa hadda hoosta ka qaawan korkana kor baan ka wadanaa haddaad hoosta ka qaawan tahay dharkana korkana aad dhar ka wadato waxaa kaa fiican ka hoosta dharka ka wata korkana ka qaawan baa kaa fiican marka waan hubaa lixdankii qof jooga oo soomaali ah waxa maanta madaxda soomaaliyeed qaarkood ku dhaqaaqeen inuusan marna aqbaleen waa kuwa suurtagal maaha even hadda madaxweynaha somaliland ee madaxweyne muuse biixi nin dadka safiirada qaarkood dowladaha waaweyn ah ayaa mar ii sheekeeyey waxay ku kulmeen jabuuti hadda ka hor kambiski waan ku kalanuga aniga safiir kalaan ahayn buu dhahay oo isla waddankooda ah marka muuse wuxuu yidhi waxaan la joognay wax saacad ku dhow haaf ka badan saacaddaas wuxuu nooga sheekeynaya u dhahay dagaalkii soomaaliya etoobiya dhex baray iyo wuxuu su u dadaalay iyo qaantu kasoo qaatay iyo faanka su ugu faanaayo iyo siduu wuxuu dhahay maaragtay dhinkaas markii dambaan su-aal weydiiyo waxaan dhahu dhahay laakiin wixii oo dhan soo ma muuqata inaad berigaa qaldanad hadda saxsan tahay because wixii o dhan waxaad dhahday waxba kama jiraan waxaas waa sa ka waran say isu qabanaysaa wuu xanaaqu wuu xanaaqay maya laba arrimood oo isgeli karta maaha waa waa xanaaqu dhan marka markuu miir qabo oo ma- eeg xilliyadaas haddii la dhihi lahaa xilligaas markuu joogay oo sargaalka sare ahaa soomaaliya oo ciidanka cirab ku jiray haddii waxaan loo sheegi lahaa waxaa laga yaabi lahaa inuu dhaho qofkii waxaa sameeyay korkaa laga gooyo waa waa waa dheel ah waa la hubaa laakiin maanta asagii halkaa la gashay waxaa keenay iskama imaanin iskama imaanin waxaan marka aan aan leeyahay runtii aynu dib ugu laabanno dadnimadeennii karaamadeenii sharafteenii iyo qabkeennii aynu ogaano waxaa intaa kasii daran inayba iska normal dad badan agtooda ka tahay in dowladi ay dhahdo intay qof soomaaliya u yeerato oo aan matelin oo aan shaqo ku lahayn waddankaaga qeyb ka mid aan qaadanayaa ila saxiixo oo ula saxiixdo inay dadka qaar in badan oo kamid aba ay normal agtooda ka tahay dhib ba masaakil aysan lahayn marka waxay ku tusinaysaa la qabsiga iyo heerka la joogo yacni wuu uun qofka sameeyey yani wuu iska sameeyey mooye waa isagun baa sameeyey kuwa kalena levelkamu kasoo baxay maxaa jira waxaa athar ahaa dee nooca aad tihiin un baa laydin ku xukumaya waa saas waaya ka ku xukumayaa meel cirka kama muunka kama imaanine bulshadana buu ka yimid marka guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdiwahab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayay barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh habeen wanaagsan